Industrial, from Throbbing Gristle to Godflesh to Frontline Assembly and more. Tune in Mondays 7 to 8 p.m. only on CJSF 90.1 FM Burnaby.
asalaamu calaykum dhegaystayaal madasha furan ku soo dhowaada
mar kale waa madasha furan waa sabti labaatanka bisha lixaad ee labada kun iyo lix labaatanka waa toddobadii fiidnimo xilligan oo kale ayaan toddobaad walbo hawada ku kulanaa haddii eebbaha awoodale uu idmo waxaad nagala socotaan mawjadda sagaashan dhibic hal f m iyo s z h s f c a iyo barata tictokga iyo ma facebookaba
sidoo kale axadda fiidkii waxaa naga dhegaysan kartaan gobolka alberta sideedda ilaa iyo sagaalka fiidnimo xilliga gobolkaas sideed sideed dhibic shan f m c j s r com iyo dhammaan baraheena bulshada sida youtube facebook tiktok iyo instagram oo dhammaantood aada naga helaysaan ciwaanka madasha furan
barnaamijyada toban toddobaadkan waxyaabaha aad ku maqli doontaan idanka alle waxaa ka mid ah xildhibaan shariif oo ka tirsan golaha shacabka albeerta oo soomaalidu u sharaxan halka ay wax marayaan idaacadda ayaad ku maqli doontaan
in sicir bararka jira daraaddeeda ay samayn doonto lacag la siinaya dadka da-doodu ay sideed iyo tobanka ka weyn tahay islamarkaana deganaa gobolka labadii kun iyo shan iyo labaatankii naxareeyey financial statement world waxaan islahaa xoogaha waxay samayn doontaa islaanta lacag intaa dhaanta
sidoo kale waxaad maqli doontaan haddii eebbaha awooda la yidhaahdo sidoo kale haddii eebbaha awooda la yidhaahdo waxaad maqli doontaan barnaamijkeena diiniga waxaa inoo soo jeedinaya oo aad halkan kala soconaysaan sheekh cabdi xirsi waayahay barnaamijkeena diiniga waxaa inoo soo jeedinaya sheekh cabdi xirsi
waxaa jira guryo uu ilaahay subxaana wa tacaala idinay macnaheeduna oo amray in la kor qaado oo kor loo qaado la sharfo oo la karaameeyo dhismahooda in kor loo qaado karaamadooda iyo iyo iyo takrimadooda in kor loo qaado in la sharfo oo la qiimeeyo guryahaasoo ilaahay subxaana wa tacaala ay ku xusaan habeen iyo maalinba dad aan ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintiisa iyo salaada iyo sakada iyo soomka iyo khayrka aan kaga mashquulayn tijaaro iyo beec gadid iyo soo iibsasho aysan ka mashquulinayn
sheekh cabdi xirse kadib cary lane fenley waa hogaamiyaha cusub ee xisbiga mucaaridka gobolka b c oo dhowaan la doortay warbixin ayaan idinka haynaa
waa tahay ee, barnaamijyadaas haddii eebaha awoodda la yidhaahdo ayaanu ku soo qaadanaynaa idaacaddeenna madasha furan dhinaca farsamada ayaa xoogaa yar ee, waxaa inaga jira barnaamijka dabacsanaan yar Ee, xasano waxaanu u gudbaynaa barnaamijka ee, diiniga barnaamijkeena diiniga dhegeystayaal ee, sidaad hordhacaba ku maqlayseen barnaamijkeena diiniga waxaa inoo haya sheekh cabdi xirsi waxa uu kaga hadlayaa barnaamijkan kaalinta ay masaajidda qurbuhu ku leeyihiin ee, dibadda ee dhegeysi haboon
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن أصلا مساجددو إن ومقرقة أما ميشا dadka muslimiinta ah looga taliyo oo umuurahooda laga idaariyo ilaahay subxaana wa tacaala آه، في سورة النور وحكويري في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار إن وحاجر قريو وإلهي سبحانه وتعالى إذني معناه وأمري in la kor qaado oo kor loo qaado la sharfo oo la karaameeyo dhismahooda in kor loo qaado een, karaamadooda iyo iyo iyo takrimadooda in kor loo qaado in la sharfo oo la qiimeeyo een, ha- guryahaas oo ilaahay subxaana wa tacaala ay ku xusaan habeen iyo maalinba dad aan ilaahay subxaana wa tacaala iyo diintiisa iyo salaada iyo zakada iyo soomka iyo khayrka aan kaga mashquulayn tijaaro iyo beec gadid iyo soo iibsasho aan- aysan ka mashquulinayn nimankaas oo aakhiro ku xiran marka waa meel loogu talagalay dhinacaas markaad ka eegto kow in la karaameeyo si fiican oo qurux badan iyo nadaafad iyo magaranaysaa loo dhiso labo in loo diyaariyo dadka een, mukhlisiinta ahludiinka ahi inay yimaadaan oo ay- ay eh, si irtiyaax iyo naxariisi ku jirto inay ilaahay uga caabudi karaan subxaana wa tacaala Een, dhinaca labaad shu-uunta caa-ilaadka iyo faamiliyada iyo arrimahooda iyo danaha khaaska ah iyo danaha caamka ah intaba meesha laga idaareeyo oo dadku isugu yimaadaan waa masaajidka masaajidku wuxuu u ahaa nabiga sal alla ly salam markii uu madiine yimi awal shay uu sameeyo inuu masaajid dhiso Een, waxaa la amray in masaajidada la dhiso sidaan ayadda ku aragnay waxaa la ammaanay ciddii dhista ciddii dhista oo masaajidada dhista ilaahay subxaana wa taala wuxuu u ballan qaaday janno een, xataa walow ka mifxasil kha- ee, een, een, een, haddii uu xataa wax yar oo in yar la eg uu dhiso ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u ballan qaaday inuu guri uga dhiso jannada man banaa lilaahi masjidan bana allahu lahu beytan fi ljanna qofkii ilaahay beyt u dhisa adduunka uga dhisa masaajid ilaahay isagana beyt buu jannada uga dhisaa qofkaasi een, een, waxaa la ammaanay oo kale masaajidka an tunadaf wa tutayab nabigu sal lla ly slam wuxuu wuxuu yiri eh, saxaabada waxay leeyihiin wuxuuna amray inaan masaajidada nadiifino oo aan carfino oo meel la joogi karo oo lagu istiriixi karo ay noqoto Een, waxaa masaajidka ka een, een, ka fulayey idaarada iyo maamulka dowladda nebi maxamed sal alla ly salam oo dhan masaajidka laga fulinayay masaajidku wuxuu ahaa mumarid buu ahaa oo makaankii dadka lagu daaweynayay buu ahaa, isbitaalkii buu ahaa xeradii wuxuu ahaa ciidamada laga abaabulayay oo la iska diyaarinayey wuxuu ahaa meeshii siyaasadda iyo maamulka dowladda oo dhan laga idaareynayay iyo shu-uuntooda Een, ciddii heshiis lala gelayo iyo ciddii magaranaysaa a- een, warqada la kala saxiixanayo agreement masaajidka lagu saxiixan jiray masaajidku wuxuu u ahaa ummadda muslimiinta ah lana rabaa inuu u ahaado meesha ay usoo doontaan howlahooda adduun iyo howlahooda aakhiro oo dhan sadaqada meesha lagu soo aruuriyo meesha lagu xifdiyo waxoo dhan waxay ahayd masaajidka Een, halkan qarbiga markaan nimi iyo dhulkan een, een, fog ama dalka canada oo kale maalan een, markaad eegtid dhinaca dowladda iyo systemka masaajidka iyo imaamku mansilo weyn bay bay kaga jiraan eh, eh, eh, bay-ada iyo shacabka qadar weyn baa loo hayaa qofka imaamka ah qadar weyn baa loo hayaa masaajidka aad baa loo qadariyaa loo ixtiraamaa loo ilaaliyaa een, ma garanaysaa looga walwalaa markii ay nabad nabad nabadgelyo xumo timaado een, maalintii dhaweyd eh, ka, ka mas- eh, mithaal een, maalintii dhaweyd oo new zealand ay wax ka dhaceen halkaana naloo ku wada yimi miidiyii halkaana yimaadeen askartii booliiska baabuur dhan ba halkaan noo taagnaayo maalintii oo dhan habeenkii iyo maalintii dambe iyo dhowr maalmood nagu wareegayey waxaa la sameeyey highlights masaajidadu meelaha ay magaalada kaga yaalaan oo dhan baa waxaa lagu sameeyey een, eh, map inta lagu sameeyey baa loo soo diray booliiska marka gaariga screenkiisa u saaran tahay nin walbow intaas eriyadaas haddaad joogtid masaajidkaasaa kuu dhow kaasaa kuu dhow eriyadaas ka warhay oo waardiye marka ro- waxay sameynayaan rounding inay nagu wareegayaan Een, ninka imaamka ahi waa waa sida nin qaa'id ah sida kelmadda magaceedu yahay imaam waa qaa'id waa liidar Een, sidaasay dowladda wadanka canada oo hadda aan joogno u ixtiraamtaa una qadarisaa xafiisyada iyo maamulada iyo dowladaha iyo aad baa looga qadariyaa miisaan fiican buu ku leeyahay waxaana keenaya inuu masaajidkii mas-uul ka yahay masaajidkay ka imaanaysaa karaamadu uu imaamku haysanayo
allaha inagu anfaco allah inagu anfaco xadiiska iyo waanada inoo soo jeediyey sheekh cabdi cali xirsi caadooyinkii hore ee soomaalida waxaa ka mid ahaa in gabar la bixiyo oo weliba hanti la dhaafsado iyada oo aan laga lagala tashan dhibaatooyin badan ayaa mararka qaar ka dhalan jiray waa qeybta ugu horeysa axmed faarax cali daajaa uga hadlayo miidda sugaanta soomaalida ee dhegeysa habboon dhegaystayaal toddobaadadii ugu dambeeyey barnaamijyadii halkan ka baxay sidaad ku maqasheen dadkii ay soomaalidii hore habaarkooda iska ilaalin jirtay kuwii ugu daraa waxaa ka mid ahaa wadaadkii kitaabka eebbe garabka ku sidan jiray iyo sidoo kale gabyaagii caanka ahaa ee ay bulshadiisu dhab u aqoonsanayd si ishooda iyo ilaacadooda looga badbaado labada mid walba sidiisa ayaa loo dhowri jiray loo darajayn jiray loogu hagar bixi jiray hadduu waxtar u baahdo waxyeelayntiisana la isaga digi jiray haddii kolka ay arrintu sidaa tahay bal waxaad malaysaa habaarka laga filan karo ruuxa labadaa tilmaamoodba isku darsaday waxaan u jeedaa ruuxa wadaadka ah islamarkaana gabyaaga ah waa arrinta sheekada aan maanta idiin hayaa ay ku saabsan tahaye bal dhegta u dhig waxaa la yidhi galbeedka dhulka soomaalida ayaa bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad waxaa ka soo baxay wadaad qur-aan ruug ah oo aad looga aflaxay wuxuu ahaa degaankii uu joogi jiray oo idil macallin la isaga sheegay macallin ardadiisa dhab ugu hagarbaxa sidaa darteedna dadku si fudud ayay u kala garan jireen iyaga iyo dugsiyada wadaadadii kale kuwii wax ka baran jiray col iyo abaari haddii aanay u diidinna aabba waliba wuxuu ku taami jiray wadaadka inuu la darso si inamadiisa midkood uu dugsigiisa u geysto dhaqanka waxbarashada ee soomaalidu siduu ahaan jirayna waxaa la bixin jiray xoolo aan badnaynoo ijaar ah macallinkaas oo kalena uu ka qaadan jiray waalidka dhalay kolba ardayga uu waxbaraayo xoolahaas oo ay ugu qiimo roonayd qaalin geela oo wadaadka la guddoonsiin jiray kolka wiilasha midkood uu qur-aanka u dhammeeyo inkastoo uu sano kontonaad madaxa la galay haddana macallinku weli reer ma uu yeelan weli ma uu guursan maxaa yeelay xoolo uu yarad isaga bixiyaa xeradiisa kuma jirin guurkuna sida la og yahay waayadaas ma fududayn oo nin waliba gabadha uu dhalay ee u korta wuxuu ka filan jiray in laga siin doono geel fara badanoo kolkolka qaarkood lixdan halaad ay tiradiisu kor u dhaafi jirtay sidaas awgeed gabdhaha way ku xisaabtami jireen oo inta badan ninkii laba laga guursadaa wuu ka hodmi jiray inkastoo dhaqan ahaan ay wiilasha ka jeclaayeen wadaadkaas oo la odhan jiray macallin axmed maxamed aw ibraahim aw sidiiq ayaa maalintii dambe waxaa dugsigii ugu yimid nin uu garanayay dadka degaankaana ka tirsanaa waxaa ninka la socday wiil markaa toban jirsaday oo uu keligii wiilal ka lahaa kaasoo uu dugsiga u keenay in qur-aanka lagu baro madigaa ka sokow wuxuu ninku lahaa laba gashaantimoodoo ciddii aragtaaba ay quruxdooda la ashqaraartay labada midda weyne way doonanay oo yaradkeedii odaygu waxna waaba qaatay waxna wuu sugaayey tan yarise maalmahaas ayayba timaha tidcatay wadahadal aan sidaa u dheerayn kadib odaygii wiilka dhalay iyo macallin axmed way heshiiyeen waxay isku afgarteen macallinku inuu wiilka qur-aanka u bilaabo iyo markuu u dhammeeyo in odaygu abaalguud ahaan u siin doono labadiisa gabdhood midda yar ee dhowaanta guudka loo dabay nin xeelala-aan ku raagay buu ahaaye aad buu macallinkiina heshiiskaa ugu farxay kolkaas buu isla markiiba intuu wiilkii guddoomay alif waxmara looxii ugu xariiqay maalmihii xigayna isagaa ma ahee ardadii kale inuu iloobo ayuuba ku sigtay goor noolba isaga ayuu gacanta haystaaye haddiiba maseedigii rumaad buu u aqoonsaday u malee jimco iyo fasax kale toona uma oggolaado halka wiilasha kale ay maalintii hal cashar ka qaataan isaga labuu siin jiray sida muuqatana wiilku fahmo miidhan buu ahaaye casharkii la siiyaba intaan laba tukays daawan ayuu kor ka qaybaa macallinow ii dhegaysadiisa ayay ardada kale la wada yaabi jirtay wax la isla soo maraba qaraartii qur-aanka loo bilaabay kolkay laba sane ka soo wareegtay ayuu wiilkii casharkii ugu dambeeyey ka soo baxay halkaas buu qalinkii ku jebiyey isaga oo labiyo tobankii gu'ay markaa u dhammaadeen dabadeedna ballantaa ahayde goor subaxa ayuu macallin axmed kabihiisii ilada wuxuu u dhaqaaqay xagga reerkii wiilka dhalay iyadoo markaa ay xoolihii dareereen ayuu u tegey odagii oo golihii geelaysa weli hor fadhiya isnabdaadin kadibna wuxuu weydiistay ballantii ay lahaayeen inuu fuliyo gabadhiina uu u dhiso kolkaasba odagii cabbaar hadalkii ku xirmay marba dhinac ayuu u jeestay dabuubta wadaadka wax uu kaga jawaabo ayuu doondoonay ugu dambaystii ayaa waxaa alla ka keenay wadaadow runira kama naxiso waa tii lagu maahmaahay tukalena waatay ahayd geelna waa galgashaa ragna waysgediyaaye ballanteennii sideedii ahaan mayso waxaad igu leedahay qaalintii geela ahayd ee aad ka qaadan jirtay kolba wiilka aad qur-aanka u dhammayso sidaas awgeedna arrintii gabadha iska ilow oo isaga samir awal baan aad ugu fududaaday oo ku degdegay macallinkii dhegihiisii ayuu rumaysan waayey allow riga iiga dhig ayuu hoos ugu ducaystay warkaa tiri iigu soo celi ayuu odagii dhowr jeer ku yidhi ha yeeshee wixii hore wax ka duwan ka maqli waah show isagu ma ogee gabadha rag guurdoona ayaaba soo doonay showgeel fara badan bay odaga u ballanqaadeen oo sidaas ayuu ballantii kaga baxay wadaadkii bay kolkaa indhihii madoobaadeen barqay ahayde qorraxdiibaa u muuqan weyday isaga oo aad u gidaadsan luguhuna ay xajin la'yihiin ayuu ka kacay isagana tegey golihii uu odayga la fadhiyey dabadeedna inuu dagaalamo ayaa ka go'day hubkuse waa kala kaane isaga kiisu warmo iyo fardama ahayn kiisu wuxuu ahaa qur-aan asma iyo asraare allaydeh iyaga ha ku aarsabo oo suuraduhu kala astaan lehe reerkii ku ballan furay ancaam ha ku gano markaana ha warjeefto odayga ha wareento wiilka ha curdan dhaliso hooyadiina intay ku durduriso dhasha ha ka qabsato siduu filaayeyna taasi markay dhacdo waxaa xigi doonta inay u yeedhaan tuftiisa iyo tahliishiisa inay ka baryaan intay xaal mariyaanna ay u dhisaan gabadhii ay u diidi jireen boqol iyo afar iyo toban jeer hadduu akhriska suuraddaas toddobaad idin u soo jeeday ayuu hameenkii dambe reerkii ku halgaaday tix gabay ahna kula ballamay wuxuu yidhi rag hadduu irdhooboo qalbigu aamin kala waayo ninba awlaxiisuu dagaal kula ordaayaaye ancaamey maxaad fali adaan ku arsilayaaye sow eebadaydoo aan rijiyo aaha noqon maysid sow inanka keliyuu dhalay iyo ubadka layn maysid sow ooridiisuna dhalmada ka afurdayn mayso sow aramiduu qabi jiriyo eel ku kicin maysid sow awgii doonaay markaa layma odhan doonogii kaa xigay goor duhurkii ah ayaa macallinkii nin soconayaa dugsigii ugu yimidoo war uu ka naxay uga tibixsiiyey wuxuu ku leeyahay macallin axmedow gabadhii laguu diidi jiray niman ardaagal u ah ayaa dhowr cisho aabbaheed marti u ahaa wixii kale oo dhanna waa laga heshiiyey tirada geela yaradka ah ayaa intaa lagu gorgortamayey saaka ayaa arrintaana la isku afgartay taladuna waxay tahay geed hebel in galabta lagu meheriyo wadaadkiibaa markaa haddiiba go'aan gaaray wuxuu goostay gabadhaas iyo ninka soo doonay inuu isgabsiiyo inuu goobtaa tago kana tiriyo gabay habaara oo kaa soo doonay iyo ninkii kale oo maqlaaba ay kaga cararaan wax yar kadibna geedkii gabadha lagu meherin lahaa oo aad loo soo buuxiyey ayuu isa sii taag nin garanayay iyo nimaan garanaynba mar qura ayaa la wada aamusay isna meel laga wada maqli kara intuu joogsaday gabadhii oo gabdho kale kob gees ah la fadhidana murugsitada ku fiiqay ayuu yidhi naagtaa gadaafaha qabtiyo culimmo gaadeeda naagtan gugeedii maraha tiro ku gowsiiyey guduudkeeda unbay arkiya kuma gudaayaane allahayow ninkii guursadow adan ku guulaysan guryo ba'ay cayr iyo ka qaad goobataal maran gablan wiila'aaneed ilaah gorodda kuu saariye waa meel inkaar lagu gubaye dhaxal laguu gooye gurbood iyo carruur ay dhashaa kuma gargaaraane garka kuma qabtaan oo wiilasheed gogol ha qooqsiinne gaafaha raggaad qaybsataan geedka kugu ciili gaani iyo irmaan guuna iyo goodar iyo qaalmugu dhalka iyo gaadiid la raro gooniha u foobsan ganuun xoor lahood soo shubtana eebba kugu gaabi rag ninkii hungurigeed galow minadu kaa guurtay ganniga la taageero iyo gabasku kaa leexay geedka iyo xiniiyaha jirka oo guranna laalaadi mar qurax ayaa geedkii lagu kala cararay ninkii guurdoonka ahaa iyo raggii la socdayna geel wixii ay hormariyeen ayay odagii ka ceshadeen wadeeco allah iyaga oo ku haya ayay reerahoodii u jaxiirteen gabadhiina laba dambe isuguma imaan gabaygaas ninkii maqlay iyo kii loo sheegaba afar geedi buu ka fogaaday sida la sheegay iyada oo weli gabar ah ayay gabowday waayadii dambena waxay ku sheekayn jireen macallin axmed baa laga gaaray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa hainoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba aada iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja halka aad dhegeystayaal ka dhegeysanayseen waa madasha furan b c oo aad kala socotaan sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo baraheena bulshada dhammaan oo aad ka heli kartaan facebookga youtube-ka tictokga iyo weliba instagram-ka oo aad dhammaantood ciwaanka madasha furan aad ka heli kartaan halka aad weli nagala socotaan waa madasha furan weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijyadeenii fiidnimo haddii eebaha awoodda la yidhaahdo dhowaan waxaa inagu soo maqan barnaamijkeeni afka hooyo marka horese asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaan soo dhoweyneynaa idaacadda madasha furan ee loo furay soomaalida ku dhaqan gobolka british columbia ama b c magacaygu waa ayaan laga bilaabo toddobaadka dambena waxaan ka qayb qaadan doonaa soo saarista iyo soo jeedinta barnaamijyada madasha furan kala soco madasha furan b c sabti kasta toddobada ilaa sideedda fiidnimo sagaashan dhibic hal f m ama s j s f c a iyo baraheena bulshada axad kasta iyo gobolka alberta sideeda ilaa iyo sagaalka fiidnimo f m ama s j s r com iyo baraheena bulshada oo aad dhammaan ka heli kartid ciwaanka madasha furan
aada iyo aad ayay u mahadsan tahay ayaan halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa madasha furan kadib burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya soomaalida waxaa la soo darsay daruufo badan oo qaarkood aan lagu fikirin in ayna hor imaan karaan daruufahaasi waxaa ka mid ahaa hagaaska ku dhacay af soomaaliga oo aan helin daryeel hagaajin horumarin iyo weliba tixgelinta bulshada uu afka u yahay sidaa darteed ayuu wariye xasan carab inoogu talagalay barnaamijka afka hooyo ka baro oo raadiyaha
aa ugu horeyn afka hooyo ka baro madasha furan waxaan u qaybin doonaa saddex waaxood haddii eebba idmo qaybta koowaad ee barnaamijka waxa aan uga hadli doonnaa seeska afka gaar ahaan qoraalka iyo akhriska si aan u wada soconno waxa aan ka soo bilaabaynaa heerka fasalka koowaad ee waxbarashada dugsiga hoose ee soomaaliya taasoo aan uga danaynayno dadka inta aan fursadda u helin ay soomaaliya wax ku bartaan iyo daayeerta haba u badnaadeene tusaale ahaan qeybta koowaad waxaan kusoo bandhigi kusoo bandhigaynaa xarfaha qoraalka afka soomaaliga ah shaqalka iyo shibanaha labaduba waxa aan isla baran doonaa ama aan isxasuusinaynaa xarfaha farta soomaaliga ee p ee ba ilaa ya oo shibanayaasha e a ilaa iyo u oo shaqalka ah xasuusnow dhegaystee shaqalku waxa uu leeyahay shaqal gaaban iyo shaqal dheer oo kala ah a e i o u ah, dhaq- oo u dhaqaala gaab ah a e e o iyo u oo shaqalka dheer ah kadib waxa aan u gudbi doonnaa dhibcaynta calaamadaha loo isticmaalo qoraalka maxay ka leeyihiin halkay ka galaan qoraalka iyo weliba maxay la wadaagaan luqadaha kale ee xuruufta laatiiniga ee afkeennu ku qoran yahay iyaguna ay isticmaalaan eh, sida joogsi oo ah hakad calaamatu su'aal calaamatuulcajiib hamsa iyo wixii la mid ah calaamadahaasi sida ay u eeg yihiin halkee ayay ka galaan aasaaska qorista iyo akhrinta afka hooyo intaas waa qaybta koowaad ee afka hooyo ka baro madasha furan ah qaybta labaad ee barnaamijka afka hooyo ka baro madasha furan waxa aan ku eegi doonnaa erayada afka soomaaliga qaybtan dhegaysto waxa ay yeelanaysaa dhinacyo badan oo qaarkood laga yaabo in ay taxano noqdaan micnaha laba saddex toddobaad iyo ka badan in aan hal qayb oo erayada ku jira aan isla baranno tusaale erayada waxaa mar laga eegi karaa in micno ahaan iyaga loo barto halka marna asalahaan loo baran karo sida lugeey oo ah naanays ka mid ah kuwa soomaalidu isugu yeerto ama garre oo la mid ah labadan naanays mar ahaan waxaa loo baran karaa naanays ahaan halka marna la fiirin karo halka ay ka soo jeedaan garre waxa uu asalahaan ka soo jeedaa gar leh balse markan waa tilmaan ee magac maaha marka se uu garre noqdo garre noqdo waa magac weli barashada erayada aan ku jirnaaye waxa kale oon eegi karnaa magacyada ay ragga iyo dumarku wadaagaan iyo kuwa lab iyo dhiddiga kala leh magacyada qaar wa- qaar wiil iyo gabar waa loo bixin karaa halka ay jiraan kuwo isku macno ah balse laba iyo lab iyo dhadig u kala duwan iyaguna waa isla waan isla baranaynaa idamka ilaahay qaybta saddexaad oo ah midda ugu dambaysa barnaamijka afka hooyo ku baro madasha furan waa layli mar haddaan af soomaaligii isla barannay waxa muhiim ah in aan shaqo guri isu diro si aan u ogaanno in aan wax barannay wax ka barannay cashiradii hore saddexdaa qayb ee aan idinla wadaagay waa sida uu barnaamijku afka hooye u ekaan doono idanka allah balse maadaama uu bilow yahay wax ayaan iska beddeli kara oo taladiinna ayaan diyaar u nahay in aan qadarinno ee maxay kula tahay dhegayste waxa aannu soo gaarnay gunaanadkii barnaamijkeenna ee toddobaadka halka layliga aan gelin lahayn waxa aan ku beddelaynaa codsi guud oo ah inaad taladiinna nala wadaagtaan maxaad is leedihiin ha ka mid noqdaan mawduucyada barashada afka hooyo ee madabasha furan waxaad noogu soo diri kartaan emailkeenna madasha furan media at gmail com tan iyo toddobaadkan waa aniga oo ah xasan carab iyo dhammaan bahda madasha furan oo idin leh nooli kulantee
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay xasan carab oo inoo soo diyaariyey nalana socodsiinayey barnaamijka afka hooyo ka baro madasha furan haddii eebaha awooda la yidhaahdo dhegeystayaal barnaamijka waxaad dhegeysan doontaan sabti kasta toddobada ilaa iyo sideedda adinka oo kala soconayo casharada afka hooyo ee uu xasan inoo soo diyaariyo halkanna uu inagala socodsiinayo waxaad naga dhegeysaneysaan sagaashan dhibic hal f m ama c j s f c a iyo weliba baraheena bulshada oo aad kala socotaan facebookga youtubeka tiktok-ga iyo instagramka intaba